iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shan iyo labaatanaad ee falimaha rasuullada bawlos waxaa xukun loo hor joojiyey festos haddaba festos markuu soo galay gobolkii ayuu saddex maalmood dabadeed kaysariya ka tegey oo wuxuu aaday yeruusaalem markaasaa wadaaddadii sare iyo raggii yahuudda u waaweynaa waxay isagii u sheegeen wax bawlos ka gees ah wayna baryeen oo axsaan ka weyddiisteen inuu isagu yeruusaalem u soo diro iyagoo sirqool u dhigaya inay jidka ku dilaan habase yeeshee festos wuxuu ugu jawaabay in bawlos lagu dhowrayo kaysariya iyo in isaga qudhiisuba dhaqsiyo halkaas u aadayo oo wuxuu ku yidhi haddaba kuwa idinku jira oo amarka lahu aniga ha ila tageen oo haddii ninkaasu wax qallooca leeyahay iyagu ha dacweeyeen isaga oo markuu iyagii dhex joogay in aan ka badnayn siddeed ama toban maalmood ayuu wuxuu aaday kaysariya kolkaasuu maalintii dambe fadhiistay kursigii xukumaadda oo wuxuu amray in bawlos la keeno oo kolkuu yimid yuhuuddii yeruusaalem ka timid ayaa hareerihiisii soo istaagtay oo waxay keeneen dacwooyin badan oo waaweyn oo ayan iyagu xaqiijin karin markii bawlos isdaafacayey ayuu wuxuu yidhi anigu innaba kuma dembaabin sharciga yuhuudda ama macbudka iyo kaysar toona laakiin festos isagoo doonaya inuu yuhuudda kaga farxiyo ayuu wuxuu ku jawaabay oo bawlos ku yidhi ma doonaysaa inaad yeruusaalem tagto oo waxyaalahan halkaas hortayda lagugu xukumo laakiin bawlos wuxuu yidhi anigu waxaan hortaagnahay kursigii xukumaadda oo kaysar halkaanay igu waajib tahay in laygu xukumo aniga yuhuudda innaba xumaan kuma aan samayn sidaad aad ugu og tahay haddaba haddii aan xumaan falay oo aan galay wax dhimasho istaahila geeri diidi maayo laakiin waxyaalahan ay kuwanu igu dacwaynayaan haddii aan wax run ah lagu arag ninna iima gacangelin karo iyaga waxaan u ashtakoonayaa kaysar markaasaa festos markuu shirka la tashaday ayuu wuxuu ku jawaabay kaysar baad u ashtakootay kaysar baad u tegaysaa agriba iyo bernike haddaba kolkii dhowr maalmood la soo dhaafay ayaa waxaa kaysariya yimid oo festos soo salaamay boqor agriba iyo bernike oo kolkii ay maalmo badan halkaas joogeen ayaa festos wuxuu boqorkii hor dhigay dacwadii bawlos oo wuxuu ku yidhi waxaa jira nin felikos ka tegey isagoo maxbuus ah kaasoo waagii aan yeruusaalem joogay ay wadaaddadii sare iyo waayeelladii yuhuuddu igu soo dacweeyeen iyagoo doonaya in la xukumo isagii iyagii waxaan ugu jawaabay oo ku idhi ma aha caadada reer rooma in ninna xukumaad loo dhiibo intaan muddacayaasha layska hor keenin muddacalayga oo la siin fursad uu isaga daafaco xaalka lagu ashtakeeyey haddaba markii ay halkan wada yimaadeen anigu innaba siima aan raagin ee maalintii dambe ayaan waxaan ku fadhiistay kursigii xukumaadda oo waxaan amray in ninka la keeno laakiin markii ay muddacayaashii istaageen ma ay keenin innaba wax xumaan ah oo u eg wixii aan filanayey laakiin waxay lahaayeen su'aalo isaga ka gees ah oo ku saabsan diintooda iyo mid ciise la odhan jiray oo dhintay laakiin bawlos leeyahay inuu nool yahay haddaba anigoo ka shakiyaya sidii aan waxyaalahan u sii haybin lahaa ayaan waxaan isagii weyddiistay bal inuu yeruusaalem tegayo oo meeshaas lagu xukumo waxyaalahan iyo in kale laakiin markii bawlos doonayey in la sii hayo ilaa boqorku gargooyo waxaan amray in la sii hayo ilaa aan isaga kaysar u diro markaasaa agriba wuxuu festos ku yidhi aniguba waxaan jeclaan lahaa inaan ninka maqlo markaasuu yidhi berritaad maqlaysaa sidaas daraaddeed maalintii dambe ayaa agriba iyo barnike waxay la yimaadeen bandhig weyn oo waxay soo galeen maxkamaddii iyaga iyo nimankii sare iyo raggii magaalada ugu waaweynaa markaasaa festos wuxuu amray in bawlos loo keeno markaasaa festos wuxuu yidhi boqor agriba iyo ragga kale oo halkan nala jooga oo dhammow waxaad arkaysaan ninkan yuhuudda badan oo dhammu ay iiga soo cabteen yeruusaalem iyo halkanba iyagoo ku qaylinaya waajib ma aha in ninkanu sii noolaado laakiin waxaan ogaaday inuusan samayn innaba wax dhimasho istaahila oo isaga qudhiisuba wuxuu u ashtakooday boqorka sidaa daraaddeed waxaan goostay inaan isaga diro haddaba anigu ma hayo wax xaqiiqo ah oo ninkan ku saabsan oo aan sayidkayga u qoro sidaas daraaddeed ayaan isaga hortiinna u keenay iyo khusuusan adiga hortaada boqor agribow in kolkii loo imtixaamo dabadeed aan helo wax aan qoro waayo waxay ila eg tahay caqliyaraan in maxbuus la diro iyadoo aan aad loo xaqiijin wixii lagu ashtakeeyey